marakacayaal soomaaliyeed iyo qaxooti u dhashay dalka yemen ayaa bilihii u dambeeyey waxa ay kusoo qulqulayeen dekedda magaalada boosaaso gelinkii dambe ee shalay waxaa dekedda ka soo degay boqol iyo toddoba iyo toban qof oo u badnaa caruur iyo haween gudoomiyaha xerada qaxootiga magaalada boosaaso cumar cusmaan saciid ayaa wariyaheena v o a faadumo yaasiin jaamac wuxuu uga waramay xaaladda qaxootigaasi iyo adeegyada ay u qabtaan
intii u dhamaysay inay dadkaani ka imanaya dalka yeman ay soo sii aadayeen weliba bishii march ilaa iyo bishii february ee aakhirkeedii waxaa u dadka iyo waxay ahaayeen boqol iyo toddobiyo toban qof oo u badan dumar iyo caruur boqolkiiba soddonna ay tahay yeman iyo ilaa soddon iyo shan xaggee ka yimaadeen sida yeman oo dhan bay ka yimaadaan dalka yeman bay ka yimaadeen magaalooyinkiisa iyo goboladiisa kala duwan laakiin tikadday ka soo baxaaneen oo ay ku ururaaneen waa tikada mukallaf waxaa jiray bishan in dhowr mar ay yimaadeen qaxooti iyo barakacyaal soomaaliyeed mise ayaa soo gaaray xerada nasashada bishaan march dad saddex boqol oo waxyar dhiban ayaa soo gaaray oo haddeena qaybtoodna xerada ku tidho qaybtoodna meelihii ay u socdeen loo kala safriyey dadka soomaalida ay inta badan waada goboladii marka hore ay ka qaxeen oo u badan koonfurta soomaaliya ayay intooda badan aadaan iyadoo ay wada aadayaan gobolada soomaaliya o dhan aysan ka marnayn yamaniyiintu iyagoo ka duwan yihiin sharcibay qaataan qaxootinimo sharciga markay qaataan intooda ugu badan waxay joogaaneen puntland magaalooyinkay ka shaqaystaan xeebahay ka shaqaystaan hay-aduhuna gaar ahaan hay-adda unsada qaxootiga adduunkana waxay gacanta ku haysaa intay dadkaasi la fargelayaan oo integration la samaynayaan bulshada reer puntland iyagu waxay u badan yihiin inay gobolada puntland ka shaqaystaan
markii ay dekeda boosaaso ka soo degaan dadkaasi maxaa loo qabtaa
wasaaradda arrimaha guyuhu iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda waxay ugu tagtaa dekeda boosaaso dadka wixii qaxootiga ee doontaa saaran waxaa loo soo wareejiya xerada qaabilaada qaxootiga ee loogu talagalay dadkaas soomaaliyeed ama yemaniyiin ama dowlado saddexaada waxay marka xeradaha ka helaan markay halkaas soo gaaraan adeegii kumeelgaarkaa meeshu waa traffic center sida biyihii iyo jiifkii iyo caafimaadkii iyo amnigii iyo cunadii intuba diyaar bay u tahay halkaana waxay ku jiraan muddo toddoba casha kadib bay waxay u kala safaraan goboladii ay doortaan oo maaragtay u socdeen ama ag hore ka qaxeen halka yemaniyiintuna ay sharci qaataan magaalada ka shaqaystaan intooda badan sharciga ma wasaaradda arrimaha gudaha siisa
wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda qaxootiga adduunka unsar ayaa sharcigooda iska kaashada markay yimaadaan oo dadka yemaniinta oo maaragtay dalka soo gaaran oo ay mid yeesada isla markiiba waxaa loo aqoonstaa inay qaxooti yihiin sheeradada qaxootigadooda ayaa la siiyaa halkaa waxay u tahay miday waddanka ku joogaan ku shaqaystaan aqoonsigiisay dalka joogaan ay shaqadaas haystaan wixii laga shakiyo xaalada caafimaadna waxay goobaha loogu talagalay wasaaradda caafimaadka ugu talagashay ayaa loo dhigaa wixii kalena xerada ayaa loo soo guddiyaa xerada ruuxeedana waxay leedahay dhakhaatiir aada loogu calaadiyey oo u tababaraan oo maaragtay dadka caafimaadkooda iyaguna saacad kasta iyo habeenkiiyo maalintiiba maaragtay kor joogtaynaya ayay leeyihiin dadkaas imise ayaa yemaniyiina boqolkiiba soddon waa yemaniyiin inta kalena waa dad soomaaliyeed inti haddeer xanuunkaane balodana waxay waxaa jira caqabado dhaqaale oo ay hay-adaha iyo inta badan riboodada ayna soo siinayaan in hay-adihii la macaamili jiray ama gacanta laga siiyay qaxootiga iyagoo shaqadooda weli wada haddana waxaa moodaa boqolkiiba konton inay dhibeen dhaqaalihii ay ku bixin jireen inay dadkan waxqabadkooda ku taageeraan kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha xerada qaxootiga magaalada boosaaso cumar cusmaan siciid waxaa u waramayey wariyaheena v o a faadumo yaasiin jaamac